walaalayaal haddaan wax yar oo brief ah idinka siiyo barnaamijkan waxaan ugu magac darnay sidaad ka aragtaan boodkan fundraising for somalia drought victims oo ah gargaarka abaaraha soomaaliya walaalo soomaaliyeed baa waxay qaban qaabiyeen in reer boston state of massachusetts somaali community meel ay joogaanba statekan inay istaagaan oo aan dhibka soomaaliya ka jira walaalaheen gabdho iyo wiilal hooyooyin adeerayaal waarid iyo waxaan waarid u nahay baa xagga jira oo dhibaataysan oo soomaali ah soomaali oo dhan waa walaalo inaan u istaagno oo aan gacmaha isqabsanno oo arrintii ugu muhiimsanayd oo aan ku midoobi karno oo aan isku si uga wada shaqayn karno inay noqoto waxaa dhowr kulan baa la isugu yimid kulan baa ugu dambeeyey oo go-aan lagu gaaray waxay ahayd bishii julay eighteenkeedii waxaa la iskalaqayqaybiyey committiyo kala duwan baa la qayqaybiyey oo howlo kala duwan loo diray barnaamijkaas meeshaas ka soo bilowday wuxuu dhalay maantay halkan aan fadhino meeshaas ayaa lagu go-aamiyey xataa julay fadhigii maanta aan fadhino qorshahuna wuxuu ahaa in loo gargaaro walaalaheen soomaalida ajandahana waaba intaasba marka insha allah more details gadaalba haddaan iska siin doonaa barnaamijkan insha allah wuu iska sii yaro dheeraan doonaa waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo walaalkay cabdikariim buluuf oo abaaraha soomaaliya situationka dhabka ah ee ka jira insha allah muuqaal naga tusi doono iyo presentation fiicanna ka samayn doono